dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa mar kale muujisay walaaca ay ka qabto weerarka israa'il ay ku qaaday dhulka falastiin gaar ahaan magaalada gaza iyo sidoo kale weeraradii ay ku qaaday gudaha dhulka iiraan oo ay ka xun tahay sida lagu sheegay ku-xadgudubka madax bannaanida jamhuuriyadda iiraan wasiirka wasaaradda amuraha dibadda soomaaliya axmed macalin fiqi oo ka qayb galay shirka iskaashiga wadamada islaamka ayaa looga hadlay xadgudubka israa'iil ay ku qaaday shacabka falastiin iyo sidoo kale ilaalinta madax bannaanida jamhuuriyadda iiraan sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amuuraha dibadda ee soomaaliya shirka oo ka dhacay magaalada jidda siddeedii bishii agoosto ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda amuuraha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee soomaaliya danjire axmed macalin fiqi shirkaas oo dhacay arbacadii lasoo dhaafay guddiga fulinta dhinacyada ayaa isla soo qaaday wasaaradda wasaaradaha amuuraha dibadda ee wadamada in la baaro xadgudubka iyo dembiyada israa'iil ay ka geysatay ee joogtada ah ee ka dhankaa shacabka falastiin iyo sidoo kale ku-xadgudubka madax bannaanida jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka oo ku qornaa luuqadda carabiga oo ay baahisay wasaaradda amuuraha dibadda ee soomaaliya kulanka ayaa gabagabadiisii waxaa laga soo saaray in la dhaleeceeyo arrimaha la xiriira xadgudubka iyo dembiyada ka dhacaya falastiin iyo sidoo kale xadgudubyada ay geysanayso israa'el waxaana la isla soo qaaday in dowladaha iskaashiga islaamku ay u midoobaan sidii arrintaasi ama qadiyadda bariga dhexe xal loogu heli lahaa islamarkaana loo samata bixi lahaa dadka dhibaatadu ay soo gaartay ee falastiiniyiinta inkastoo bayaanka wasaaradda amuraha dibadda ee soomaaliya ay sii daysay ee ku saabsanaa shirkii siddeedii bishii agosto uu ka qayb galay wasiirka amuraha dibadda soomaaliya lagu sheegay in dowladdu ay ka xun tahay ku-xadgudubka dhuleed ee israa'il ay ku samaysay gudaha jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan haddana marka la fiiriyo xukuumadaha dahraan iyo muqdisho ayaan lahayn xiriir diblomaasi sannadihii ugu dambeeyey shirka ka dhacay magaalada jidda ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya waxaa ka muuqanaya in wadamada islaamka oo ay soomaaliya ka mid tahay ay si weyn uga xun yihiin weerarkii ka dhacay gudaha dahraan kaasi oo lagu dilay hogaamiyihii falastiiniyiinta gaar ahaan ururka xamaas ee xafiiskooda siyaasadda ismaaciil haniya weerarkaasi oo noqday mid si weyn dunida islaamka iyo guud ahaanba caalamka looga hadalhayay cabdilcasiis barrow v o a muqdisho